bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka hadlay saameynta ka dhalatay lacagta shilin soomaaliga oo aan laga isticmaalin magaaladaas waxay tilmaameen in caqabad weyn ay ku noqotay lacagta shilin soomaaliga oo aan magaalada laga isticmaalin taas oo beddelkeedana ay magaaladu ka shaqaynayaan lacagaha qalaad dadka ayay sheegeen in aysan wada helin lacagaha qalaad shilin soomaaliga la joojiyeyna uu sababay in uu burburo dhaqaalaha soomaaligaas aad iyo aad buu u saameeyey caqabad weyn oo kusoo noqotay dadka weliba gobolladan oo dhexe iyo wixii bari ka jira caqabad weynay ku noqotay taasi sababto ay tahay wax shilin soomaaliya lagama isticmaalo lacag qalaada la isticmaalaa lacagta qalaadna dadka ma wada heli karaan lacagta dadku hadda ay haystaan oo isku ceerceersanayaan waa lacag hawaa oo doolara lacagta hawada doolarka ee waddanka taalan aad bay u yartahay marka loo fiisho badeecada waddanka marka sidaa awgeed dadku wuxuu u baahan yahay lacagay wax ku iibsadaan lacagtu muhiim ma ahan in imf kuu daabacdo ama world banka kuu daabaco lacagtu waxay ku xiran tahay bulshadaas inay ama daabacdaan ku heshiiyaan ka bacdina banki u maamulo sicir suuq u gooyo ka bacdina lacagtaas maaragtay la maanaj gareeyo sicir suuqeeda marka lacagtaa shilin soomaaliga oo waddanka ka baxday baa dhaqaalihii waddanka la tagtay ree gaalkacyo waabay waxay ahaayeen muqdisho yar bay ahaayeen laakiin haddeertaan xaaladdii waa ku xumaatay waxay ka mid noqdeen gobollada ugu sabarsan soomaaliya o dhan baana dhaqaalihii luusayay meelo badan oo ka mid ah soomaaliya waxaa laga isticmaalin shilin soomaaliga oo aada u sii yaraanaya taasina waxay keentay in dhibaato badan ay la kulmaan bulshada